في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa lix iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah manhajka waxbarashada ee mid ka mid a waddamada caalamka islaamka oo lagu soo daray aflagaado bareer ah oo ka dhana rasuulka sala allahu calayhi wasallam si gaar ahna loogu weerarayo guurkii uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam guursaday hooyadeenna caaisha waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa warbixin ku aadan qodobkaas iyo aqoon-yahanno ka hadlay sidoo kale waxaad barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ku dhegaysan doontaan maxaabiis ka tirsan mujaahidiinta alqaacida oo sannadihii ugu dambeeyey ku xirnaa xabsiga guantanamo bey oo la filayo inay dib u helaan xorriyaddooda waa kuma maxaabiistaas warbixin ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale toddobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ku dhegaysan doontaan qoraar reer galbeed ah oo buug la yaab leh ka qoray xaaladda ka taagan waddamada reer galbeedka iyo dabargo'a ku socda bulshooyinka halkaas ku sugan warbixin ku aadan buug loogu magacdiray dabargo'a reer galbeedka oo uu qoray nin amerikaan ah ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale toddobaadkan maqli doontaan warbixin ku aadan xalqada tobanaad ee taxanaha saa'a maa yaxkumuun oo lagu falanqeeyo dastuurka ay ku dhaqanta dowladda federaalka kaasoo ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib qodobadaas ayaad maqli doontaan wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa barnaamijka nagala qaybgelaya ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aanu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka mid ka mid a waddamada caalamka islaamka ayaa manhajka waxbarashada ee loo dhigo carruurta da'da yar waxaa lagu soo daray qodobo aflagaado bareera kuwa rasuulka sala allahu calayhi wasallam waa kuma waddankaas maxaana ku qoran manhajkan lagu aflagaadaynayo rasuulka sala allahu calayhi wasallam aqoon-yahanada muslimiintuna maxay ka yidhaahdeen warbixin ku aadan zakariya cumar ayaa soo jeedinaya شتموك يا بذر الهدى وسنى الفضيلة والندى شتموك في وضح النهار aflagaadada iyo meelka dhaca loo geysanaya rasuulkeenna sala allahu calayhi wasallam oo horey ay caan ugu ahaayeen dowladaha reer galbeedka ayaa hadda waxaa muuqanayso inuu u soo gudbay waddamada caalamka islaamka mid ka mid ah dowladaha dhaca galbeedka caalamka islaamka oo ah dowladda morocco ayaa manaahijteeda waxbarasho ee lagu dhigo iskuulka waxaa lagu soo daray duruus si cad oo bareer ah loogu aflagaadeynayo rasuulkeenna sala allahu calayhi wasallam maadada arrimaha bulshada gaar ahaan buugga lagu dhigo fasalka shanaad ayaa lagu soo daray qoraalkan lagu ceebeynayo guurkii uu rasuulkeenna sala allahu calayhi wasallam guursaday hooyadeen caaisha radiallahu canha iyadoo sagaal sano jir ahayd waxaa caaisha si qasab ah looga soo dhex saaray alaabtii ay ku ciyaaraysay waxaana gacanta loo geliyey nin ay isku qabi lahaayeen aabbaheed waxa ay kula kulantay ninkaasi qaadiga hortiisa xilligaas oo laisku meheriyey waxa uu ogaaday in gabadhiisa uu u guuriyey saaxiibkiis oo ka weyn gabadha siddeed iyo labaatan sano isagoona ku doodaya in gabadha aynan habbooneen inay joogto meelaan ka ahayn guriga ninkeeda da'dee doontaba ha yeelatee waa qoraalka ku dhignaa maadada cilmiga bulshada ee fasalka shanaad loona dhigo carruurta muslimiinta ee ku nool morocco يكتبون في هذه المد... في هذه المناهج مناهج صاغها ابليس بصوره متقنه لنزع الاسلام من صدور ابناء المسلمين هناك. هذه صوره من منهج ال- من كتاب الاجتماعيات للصف الخامس كتبوا فيه انتزعت عائشة من بين لعبها عائشة وسلمت إلى رجل ينتمي لقبيلة والدها يعني لما قرأت يعني توقعت أن هذا شيء مزور لم تلتقي به إلا أمام القاضي الذي أبرم عقد زواجها وافق علال يعني والدها بأن يزوج طفلته لصديقه أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأمة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة التي كان عمرها تسع سنوات رضوان ربي عليها فوافق علال بأن يزوج طفلته لصديقه رغم أنها تصغره بثمانية وعشرين سنة إذ يقول إن عادات, إن عادات قبيلته لا ترى البنت إلا في بيت زوجها كيفما كان سنها قصة تنطبق على قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة مع الدراما بأنها انتزعت من بين لعبها لم تراه إلا أمام القاضي وما شابه ذلك inkastoo ay isku dayayaan dhagarqabayaashan qoray manhajkan in ay muujiyaan in qasadka uusan ahayn rasuulkeenna sala allahu calayhi wasallam haddana warkooda waa mid iska cad maxaa yeelay siiqada iyo qisada ay magaca u doorteenba waa mid muujinayso hadafka guracana ay leeyihiin rasuulkeenna sala allahu calayhi wasallam waxa uu gursaday caaisha iyadoo aad u da'yar waxaana siiyey aabbaheed abuubakar oo ay saaxiibo ahaayeen rasuulka sala allahu calayhi wasallam sidaas daraaddeed qoraalkan waa mid cad oo gaf iyo meelkadhac ku ah rasuulkeenna maqaamka sare leh ee muxamed sala allahu calayhi wasallam يا جماعة أنت تعرف عندما يدرس هذا طعن صريح برسول الله صلى الله عليه وسلم طعن صريح بسيد الناس بسيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه طعن صريح بدين الله الذي أنزل عليه الدين وبلغ هذا الدين وهو قد اعتدى هذه هي الأفكار التي يريدون زرعها في أطفال المسلمين tamaariin iyo su'aalo la daba dhigay qoraalkaasi ayaa ardada waxa lagu weydiinayaa su'aalo ku aadan inay caddeeyaan waxa ay ku tilmaameen xadgudubkii ay la kulantay caaisha iyo cidda u horseeday dhibaatadaas ay ku andacoonayaan waxaa kaloo ardayda la weydiinayaa inay caddeeyaan oo ay sheegaan dhibaatada xagga nafsiga ah iyo midda jir ahaaneed ee la gaarsiiyey caaisha waaba haddii ay jirto wax dhibaato ah oo la gaarsiiyey ku celcelinta arrinkan iyadoo weliba loo dhigayo arday fasalka shanaad ah oo da ahaan qiyaastoodu ay tahay toban sano ayaa ah hadaf gurcan oo lagu doonayo in carruurta muslimiinta loogu muujiyo in rasuulkooda ay jecel yihiin uu ahaa qof xadgudbay waana ujeeddo lagu doonayo in lagu dilo dareenka diineed ay carruurta ku xumbaarsan yihiin laabahooda ducadda muslimiinta ah ayaa aad uga hor yimid manhajkan gaalnimada ah ee loo dhigayo carruurta muslimiinta maqrib kaas oo ah manhaj ay maalgelinayso soona dejisay hay-adda yunesko oo ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada عائشة لم تشتكي وأنتم تسمونه اعتداء وأنتم تريدون زرع هذه الفتنة في قلوب ال... في قلوب أطفال المسلمين لكي يبغضوا رسولهم أو يشككوا بما نقل عن رسولهم فيشككوا في دين في دين الإسلام ماذا أقول يعني سبحان الله حرب صريحة على الإسلام نزع الدين من أبناء المسلمين وهذا في بلد أهله مسلمون والحاكم فيه يسمي نفسه أمير المؤمنين doctor iyaad quneybi oo isna ka mid ah ducaadda muslimiinta ah ee ka soo jeeda dhulka shaam ayaa muuqaal kooban uu soo dhigay baraha internetka waxa uu kaga hadlay tillaabadaan lagu aflagaadeynayo rasuulkeenna sala allahu calayhi wasallam isagoona dadka soo qoray manhajkan ku tilmaamay kuwa ee lacnadu ku dhacday waalidiinta iyo carruurta ayaa waxa uu ugu baaqay inay diidaan oo ay ka hor yimaadaan manaahijta noocaas ah oo loo dhigayo carruurtooda
السلام عليكم ورحمة الله أيها الكرام في منهج الاجتماعيات الصف الخامس لإحدى الدول العربية عنوان زواج القاصر وتحته تعريض بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة رضي الله عنها ولاحظوا لأي سن صف خامس يعني والأبناء في حوالي العاشرة من أعمارهم وفي نفس المنهاج ينقل نص من مؤسسة مؤمنون بلا حدود ويوضع رسم لتكريس قبول واحترام الآخر كما هو بغض النظر عن الملابس والافكار كما ورد في هذا الرسم. وعليه فاود ايصال صوتنا كمسلمين لمن وضعوا هذه المناهج املين ان يتقبلوا صوتنا كمسلمين ويحترمون بما انهم ينادون باحترام الاخر ايا كان. فنقول يا كرام الذين وضعوا هذه المناهج التي فيها انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم وزواجه بأمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها ينطبق عليهم قول الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا فالوصف المناسب لهؤلاء قرآنيا هو ملاعين وهو الذي سنستخدمه في بقية كلامنا. من هم هؤلاء الملاعين؟ في أي بلد؟ بغض النظر، هم يعرفون أنفسهم إن كانوا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وكما يقول المثل اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. فكلامنا ينطبق على كل من يفعل ذلك بغض النظر من هو. إذا كمان مرة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا هل يؤذون في الآية معناها أنهم يتسببون بضرر لله ورسوله معاذ الله فلا يضر السحاب نبح الكلاب فكيف يضر هؤلاء الملاعين المهانون كيف يضرون رب العالمين أو رسوله الكريم الذي قال الله فيه أو قال الله له ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك وإنما الأذى في الآية هو التطاول واللمز وقلة الأدب كما يفعل هؤلاء الجبناء زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة رضي الله عنها هو مفخرة وأطهر وأجمل وأعظم زواج عرفته البشرية ومن أراد أن يطلع على شيء من جماليات هذا الزواج فليراجع حلقة ندى تشتكي لعائشة والتي نشرناها من فترة وكان لها تأثير كبير بفضل الله تعالى ونرفقها لكم في وصف هذا الفيديو لكن من عادة خبثاء النفوس أنهم تؤذيهم الروائح العطرة بعدما اعتادوا العيش في مزابل الفكر فهؤلاء الملاعين هم انفسهم الذين يسممون المناهج بامر من اسيادهم الغربيين، خصوصا فرنسا في حاله هذا البلد المذكور، ويطبعون في المناهج شيئا فشيئا لتقبل انحراف الفطره وكل اشكال الفواحش تحت عنوان تقبل الاخر، بينما يغيظهم اشرف واطهر زواج. الموقف المطلوب من الاباء اما وقد عرفتم ان هناك ملاعين يساهمون في صياغه المناهج فلكم ان تتصوروا ماذا سيعلمون ابناءكم الا ما يمسخهم عقديا وفكريا ونفسيا ليكونوا ملاعين مثلهم. وتذكروا ايها الاباء والامهات ايش يعني ملاعين؟ ملاعين يعني مطرودين من رحمه الله. الملاعين هم المطرودون من رحمه الله وان حازوا الشهادات والرتب والمرتبات. هل ترضى ايها الاب او ايتها الام ان يتعلم ابنك ليكون في المحصله الدكتور الملعون الفلاني؟ او المهندس الملعون العلاني؟ طيب ماذا نفعل؟ ماذا تفعلون؟ تقفون على ابواب المدارس لتحرقوا الكتب التي قامت بصياغتها لجان فيها ملاعين هذا هذه المرحله هذا الكتاب يحرق على ابواب المدارس وترفضون ان يدرسها ابناؤكم وتسائلون كل من كلف هذه اللجان بكتابه المناهج باي حق تكلف امثال هؤلاء لكتابه مناهج ابنائنا؟ ليس الحل أيها الآباء في إلغاء درس من الدروس أو أكثر ما دام هذا المنهج لهذه المرحلة قد كتب بأيد مسمومة لا يجوز أبدا أن يمر هذا الحادث هكذا بلا موقف صلب وإلا فسترون تحقيرا لدينكم واستهزاء بربكم ونبيكم يوما ما وأنتم تنظرون وهم يسيرون نحو ذلك بتسارع يبدأون بالتورية على اعتبار أنها قصة حصلت لا لا لم نقصد ما تقصدون كما قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول ثم ينتهون حيث يامرهم اسيادهم الذين قال الله فيهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فهل هذا هو المصير الذي ترتضينه ايتها الام وترتضيه ايها الاب لابنائكم ختاما نعيد التاكيد على مشاهده حلقه ندى تشتكي لعائشه مع ابنائكم وبناتكم لتحصينهم من لوثات الملاعين والسلام عليكم ورحمه الله
in waddamada muslimiinta ah dhexdooda carruurta da'da yaryar loogu dhigo manaahijda noocaas ah waxa ay muujinaysaa heerka dacfi ee maanta ay marayaan muslimiinta iyagoo xitaa aanan ka gilgilanaynin muqadasaadkii ugu sharafta badnaa ee ay lahaayeen muslimiinta morocco ayaa ka mid ah waddamada dhaca galbeedka caalamka islaamka waxaana ka dhisan boqortooyo aad u dhaqan xun heer la sheego in maxamuud assaadis madaxweynaha waddankaasi uu yahay nin qowmaluud ah heerka diinka fogaanshaha uu gaaray ninkaasi waxa uu marayaa in sanad weliba maalin ka mid ah loo rukuuco isagoona ku fadhiisanaya kursi aad u weyn kuna faanaya boqortooyada uu dhaxlay sida uu ku doodayo dhammaan dadka matala qaybaha kala duwan ee bulshada morocco ayaa ka soo qayb gala kulankan kuwaas oo warbaahinta ka soo muuqanayo iyagoo u rukuucayo madaxana u foororanayo maxamed assaadis waana tabaruc iyo isdhuldhig aanun mudnayn allah subxaanahu wa tacaala mooyaane wuxuu hadda dalka morocco qayb ka noqday dowladaha sida tooska ah xiriirka ula yeeshay maamulka yahuudda ee xoogga ku haysto dhulka muslimiinta falastiin dhowr jeer oo horena wafdi sare oo ka socday yahuudda ayaa booqasho ku yimid magaalada arbida ee caasimadda waddanka morocco marka laga hadlayo qadiyadda manaahijta waxbarashada ee lagu aflagaadeynayo rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam kuwa as oo lagu dhigayo iskuullada ku yaalo dalka morocco waxa ay muujinaysaa dagaalka aangeedka loogu soo gaban ee lagu soo qaaday diinta islaamka waxaa kaloo ay caddaynaysaa halista ay daaran yihiin manaahijtan ay soo dejisay yunesko ama ay maalgeliso oo loo dhigo carruurta muslimiinta oo ay ku jiraan kuwa soomaaliyeed waxaa tani ay adkaynaysaa mas-uuliyadda saaran bahda waxbarashada kuwaas oo ay la gudboon tahay in carruurta muslimiinta ah ay u dhigaan manhaj waafaqsan shareecada islaamka iskana diidaan manaahijta baadiriyeysan ee yunesko
وضح النهار وأمتي تخشى فما أنتم فاعلون يا أمة محمد ما أنتم فاعلون يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقال فيه هذا الكلام ما أنتم فاعلون والله إن الكلمات تعجز عن وصف الغضب الذي في داخل الإنسان وعن وصف الحال الذي وصلنا إليه فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه الفتن وأن ينجي ذرارينا وأولادنا وينجي بلادنا فوالله هذه نذير مصيبة والله هذه التي ترونها نذير مصيبة ونذير غضب من الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض به الكون اهتدى آه رسول الله يرجى أين من عشق الردى فيساق نور الفرقتين ومن به الكون اهتدى بنوره وبهائه الليل البهيم تبددا أيساف من ملأ المشارق والمغارب بالشذا وبنوره وبهائه الليل البهيم تبددا يجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسكون waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa xabsiga guantanamo bay waxa uu ka mid yahay xabsiyada uu maraykanku ku tacdiibiyo dadka muslimiinta waxaana hadda ku xiran tobannaan maxaabiis muslimiin ah waxaa la filayaa in dhowaan laga sii daayo xabsigaas maxaabiis ka tirsan mujaahidiinta alqaacida warbixin ku aadan haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya wararka ka imaanaya dalka kuuba ayaa sheegaya in dhowaan xabsiga guantanamo bay laga sii dayn doono xubno ka tirsan mujaahidiinta alqaacida kuwaas oo xirnaa dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay xog la helay ayaana sheegaysa in raggan loo gacan geli doono waddamada ay kasoo kala jeedaan ragga la sii dayn doono tiradooda ayaa lagu sheegay labo kuwaas oo u kala dhashay waddamada yemen iyo afghanistan mid ka mid a maxaabiistan ayaana horay u soo noqday ilaalada gaarka ah ee sheekh usaama bilaadin ka hor intii aan gacanta lagu soo dhigin dowladda maraykanka ayaa ogolaatay in maxaabiistan loo soo celiyo xorriyadooda kadib markii lagu waayey wax caddaymo ah oo ka baxsan inay ka tirsanaayeen mujaahidiinta alqaacida dadka la socda xarimaha guantanamo bay ayaana sheegaya in maxaabiista hadda ku hartay xabsigaas ay tiradoodu gaarayso ilaa soddon iyo sagaal kale sida ku cad dukumiintiyada rasmiga ah ee bentagonka xabsiga guantanamo bay ee ku yaala gacanka kuuba waxaa ku jira ilaa afartan iyo kow maxbuus oo qura kuwaas oo ka haray ilaa lix boqol oo maxbuus oo horay loogu hayay jasiiraddan labaatankii sano ee lasoo dhaafay saddexdii madaxweyne ee ka dambaysa buush ayaana dhammaantood ku fashilmay xiradda xabsigan iyo inay fuliyaan ballanqaadyadii ay kaga qayb galeen ololaha doorashooyinka waddankaas xog la helay ayaa sheegaysa in xubnaha ka tirsan alqaacida ee lasii dayn doono ay kala yihiin sanad alkaathimi oo ka soo jeeda waddanka yemen iyo asadullah haaruun gool oo ku magac dheer haaruun afqaani kaas oo ka soo jeeda dalka afghanistan warqadaha sii daynta ayaana loo gacan geliyey toddobada bisha oktoobar sida ku xusan qoraal ka soo baxay golaha la socodka xabsiyada guantanamo bay ee fadhigiisu yahay magaalada new york sanad alkaathimi waa konton iyo kow jir wuxuuna ka mid ahaa ilaalada gaarka ah ee asheekh usaama bilaadin allaha ka aqbala ee shahaadadiisa ma jirin wax maxkamad ah oo lasoo taagay tan iyo markii la qabtay xilligaas oo tacdiibin daran loogu geystay gudaha dalka afghanistan intaas kadibna waxaa loo wareejiyey dhanka xabsiga guantanamo halkaa oo uu ku xirnaa toddoba iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay si ayada maraykanka ayaa ka qabatay gudaha dalka afghanistan malafaadkiisa ayaana ka soo muuqday xabsiyo badan oo qarsoodi ah oo ku yaala gudaha dalka afghanistan iyo meelo kale balse warkiisa ayaa ku dhammaaday jeel ku yaala gacanka kuuba halkaas oo lagu xiray dhammaan xubnihii alqaacida ka tirsan ah ee laga qabtay daafaha caalamka si lamida walaalihiisa kale ayuuna tacdiib aan kala joogsi lahayn kula kulmay xabsiga sumcad xumada ku caanka baxay ee guantanamo alle ayaana ku mahadsan oo dib ugu soo celiyey xorriyaddiisa kadib toddoba iyo toban sano oo uu ku qaatay xabsiga isagoo aan isbedelin ninkan ayaa ka mid ah rag uu sheekh abu xudayfa assuudaani qisadooda kaga warramay kitaabkiisa qawaadiru sajiin ee uu kaga sheekeeyey maalmihii madooba ah ee uu ku soo qaatay xabsigaasi looyarada u doodayay sanad alkaathimi ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay ku andacootay inuu ninkaanu halis ku yahay amniga caalamka balse dooddheer kadib ay ku guulaysteen inay ka dhaadhiciyaan inuusan alkaathimi ahayn sargaal weyn oo mas-uuliyad ka haya alqaacida muddada uu la shaqaynayana ay ahayd mid kooban taasna ay xaq u siinayso in la sii daayo maadaama uu xabsiga ku qaatay wax ka badan muddadii lagu xukumi lahaa haddii maxkamad lasoo taago sidoo kale maxbuuska labaad ee la filayo in dhowaan laga sii daayo xabsiga guantanamo bay ayaa ah asadullaahi gool oo ku magac dheer haaruun alfaqaani waana afartan sano jir ka soo jeeda dalka afghanistan waxaana asna gacanta lagu dhigay sanadkii laba kun iyo toddobada isla sanadkaas ayaana loo gudbayay xabsiga guantanamo ee ku yaala gacanka kuuba haaruun afqaani wuxuu mas-uul ka ahaa mandaqada jalaalabaad wuxuuna fariimaha u kala gudbin jiray hoggaanka mujaahidiinta alqaacida sida ku cad ee deymaha loo soo jeediyey xukuumadda washington ayaana ninkan u arkaysay inuu macluumaad badan ka hayo qaabdhismeedka mujaahidiinta alqaacida inkastoo ay wax badan isbedeleen tan iyo markii xabsiga loo dhaadhiciyey lasoo dhaafay ayay madaxda amerikaanka diideen in xorriyadiisa la siiyo balse nasiib wanaag sanadkan ayay soo baxday warqadda fasaxa inkastoo aanay caddayn halka la geyn doono marka la tix raaco fasaxa raggan la siiyey waxaa rajo weyn laga qabaa in maalmaha soo socda isla xabsigan laga sii daayo xubno kale oo gaaraya ilaa laba iyo toban kuwaas oo ay u badan tahay in lagu wareejin doono dalalka ay ka soo jeedaan ama dowlad saddexaad oo martigelisa laakiin asadullaahi gool ayaa rajo weyn laga qabaa in lagu wareejiyo xarakada daalibaan taas oo dhowaan la wareegtay magaalada kaabul oo ah caasimada dalka afghanistan halkaas oo ay ka hirgelisay imaaro islaami ah inta badan maxaabiista laga soo daayay guantanamo ayaa lagu wareejiyey wadamada sacuudiga qatar baxrayn iyo imaaraadka carabta inkastoo ay jiraan maxaabiis kale oo lagu wareejiyey dalalka ay asal ahaan ka soo jeedeen sida ruushka ingiriiska iyo waddamo kale maxaabiista hadda ku hartay jeelka guantanamo bay ayaana gaaraya soddon iyo sagaal kale sida laga soo xigtay bentagoonka maraykanka ragga hadda xiran waxaa ku jira khaalid sheekh moxamed iyo ramsa ibnu shayba kuwaas oo lagu eedeeyo inay ahaayeen maskaxdii ka dambeysay weeraradii kow iyo tobankii sebtembar raggan labada ah ayaana dhowaan lasoo taagay maxkamad ku taalla dalka maraykanka inkastoo aysan jirin xukun cad oo lagu riday ilaa wakhtiga la joogo guantanamo wuxuu furan yahay labaatan sano oo xiriir ah waxa uuna ku yaallaa jasiirad ku taalla dalka kuuba taas oo u kiraysan dowladda maraykanka xabsigan ayaana ah kan ugu sumcadda xun caalamka wuxuuna bannaanka soo dhigay akhlaaqdarrada dowladda maraykanka iyo ciidamadeeda waxa ay ugu yeeraan xuquuqda aadanaha fadeexadihii ka dhacay jaalkan ayaana gelgelay daafaha dunida dhaleecayn isdabajoog ah ayuuna kala kulmay dowladaha caalamka tan iyo xilligii uu talada hayay george w bush barack obama iyo donald trump waxayna horay labaduba u ballanqaadeen inay albaabada isugu dhufan doonaan inkastoo ballanqaadyadaasi ay noqdeen kuwo dhalanteed ah oo beenoobay madaxweynaha hadda talada maraykanka haya ee joe baiden ayaa isaguna ku celceliyey inuu xirayo xabsiga guantanamo bay maxaabiista ku jirana badankooda la sii dayn doono laakiin ma cadda inuu ka dhabay doono ballanqaadkaas iyo in kale inkastoo dadka ku haray hadda ay ka hooseeyaan afartameeyo kuwaas oo ka soo kala jeeda waddamo kala duwan يجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa qoraar reer galbeed ah ayaa bug cajiiba ka qoray dabargo'a ku socda bulshooyinka reer galbeedka isagoo soo bandhigaya caddaymo cadcad oo muujinaya sida ay bulshooyinkaas u baaba'ayaan taas cagsigeedana ay usii kordhayaan muslimiinta ku nool waddamada reer galbeedka warbixin ku aadan buuggan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan qoraa caan ah oo u dhashay dalka maraykanka ayaa wax ka qoray dabargo'a ku socda dowladaha reer galbeedka isagoo wax ku dhisanaya tirakoobyadii ugu dambeeyey ee ay sameeyeen waddamada yurub iyo maraykanka taasoo soo bandhigaysa in dadka soo galootiga ah ay dhalan rogeen dhaqamadii iyo caadaadkii taqliidiga ahaa ee ka jiray waddamadaasi batrik jeh bukanan oo ah qoraa caan ka ah gudaha maraykanka sidoo kalena la soo shaqeeyey saddex madaxweyne oo soo martay dalkan ayaa dhowaan daabacay buuguu ciwaan uga dhigay the death of the west taasoo macnaheedu yahay dabargo-a iyo geerida reer galbeedka wuxuuna ku faaqidayaa akhlaaqda sii hoobanaysa ee dhallinyarada dadka soo galootiga ah ee qarqiyey waddamadaas dhalmada oo sii yaraanaysa iyo sababo kale oo gacan ka geysanaya baaba-a ku socda muwaadiniinta dhaladka ah ee maraykanka iyo reer galbeedka ninkan wuxuu la taliyo usoo noqday saddex madaxweyne oo soo martay maraykanka sidoo kale wuxuu barnaamij waaweyn ku leeyahay tiifiyada ugu faca weyn ee dalkan kuwaasoo kale ah n b c iyo c n n halka sidoo kalena uu wax ku qoro wargeysyo caan ah oo kasoo baxa waddankaasi qoraaga buuggan ayaa horay u daabacay dhowr buug oo uu kaga hadlayo dabargo-a ku socda reer galbeedka iyo arrimo kale waxaana buwaagtiisa ugu caansan ka mid ah maalinta xisaabta xaaladaha degdega ah markuu xaqu dembi noqdo khiyaanada weyn iyo labada buug ee kale ah wuu saxnaa ilaa bilowgii iyo maraykanku waa jamhuuriyad ee ma ahan imbaradooriyad buwaagtan ayaana noqday kuwa ugu iibsiga badan guud ahaanba dalka maraykanka buugga ugu cusub ee aan warbixintan kaga hadlayno ayaa ah midka loogu magacdaray the death of the west waana buug muhiim ah oo ay habboon tahay inuu daalacdo qofka muslimka ah maadaama uu ku bishaaraynayo dabargo-a reer galbeedka oo dhibaato ku haya muslimiinta wuxuuna baaba-a ku socda reer galbeedka u kala qaadayaa laba arrin kuwaasoo kale ah dhimashada akhlaaqda iyo nuqsaanta ku socota dadka maadaama dhalmada ay yaraatay dadka dhimanayaana ay aad u soo badanayaan waayadan dambe marka aan leenahay dhimashada akhlaaqda waxaa loola jeedaa hoobashada dhaqanka sida guurka dhalashada xalaalquudnimada iyo wixii la mid ah marka laga hadlayo dhimashada dimuqrafi iyo bayolojigana waxaan ula jeednaa nuqsaanta ku socota dadka taasoo ay sababayaan geerida dabiiciga ah shilalka iyo cudurrada dhammaan arrimahan oo si cad kaga dhex muuqanaya tirakoobyadii lagu sameeyey qoysaska reer galbeedka dhammaan tirakoobyadii ay sameeyeen waddamada yurub iyo maraykanka waxay caddaynayaan inay aad u sii yaraanayaan dadkii asalka ahaa ee ka soo jeeday dalalkan xilli inta soo hartayna ay hadda la daalaadhacayaan duqnimo aan dawo lahayn taasoo dowladaha ku qasbaysa inay albaabada u furaan dhallinyarada tahriibayaasha ah ama inay sameeyaan kacdoonno ka hortag ah oo lagu soo noolaynayo dhaqankooda si ay ugu laabtaan halkii ay joogeen markii hore qoraaga buugga ayaa yidhi dhimashada hadda kusoo wajahan reer galbeedka waa mid foolxun oo laga cabsado sababtoo ah wuxuu ka dhashay feerisi aan annagu ku samaysanay gacmaheenna taasoo uu ula jeeda cudurka korona ee laba sano gudahood ka dilay in ka badan shan milyan oo qof wuxuuna carabka ku adkeeyey in cudurkan iyo kuwa la midka ah ay ka soo go-een fikradoodii sababta keentay baaba-oodana aysan ahayn duulaan uga yimid dibadda taasoo xasuuqa reer galbeedka ka dhigaysa mid ka xun baabi-ii ka raacay daacuunkii madoobaa ee ka dilaacay yurub intii lagu guda jiray sannadihii kun saddex boqol afartan iyo toddobadii ilaa kun saddex boqol konton iyo labadii daacuunkan oo la ogyahay inuu gallaaftay nolosha dad ka badan toddobaatan iyo shan milyan oo ruux taarikhyahanadu waxay sheegeen in daacuunkii madoobaa uu dilay saddex meelood meel dadkii ku dhaqnaa qaaradda yurub batrik jeeh ayaana isbarbardhig ku samaynaya korona iyo daacuunul aswad isagoo farta ku fiiqaya in covid nteen uu ka halis badan yahay kii hore maadaama uusan kala soocayn dhallinyaro iyo waayeel dadka u dhimanayana ay ku jiraan kuwii mustaqbalka hogaamin lahaa waddamadaas dhammaan arrimaha la sheegayo ma ahan wax layska dhahay ama lagu dhistay suurtagalnimada wax dhici doona balse waa qiso xaqiiqi ah taasoo ku caddaan doonta marka ay tirakoobyadu hadlaan sida ku cad warbixintan inta badan tirakoobyadii ay sameeyeen dowladaha reer galbeedka waxaa ku cad inay hoos u dhacday uurqaadista haweenka halkii marka hore laga rabay in gabadhiiba ugu yaraan ay dhasho laba carruur ah ay hadda ku soo aruureen hal cunug taasoo meesha ka saaraysa inay dumarku daboolaan baahida loo qabay taranka qoyska xilli dhanka kale dhimashada ay sii kordhayso saacad weliba qoraaga buugga wuxuu leeyahay haddii dehnaanta dumarka ay hadda sii ahaato sidaan dadka ku dhaqan yurub oo hadda lagu qiyaaso toddoba boqol sideed iyo labaatan milyan oo ruux tiradoodu waxay noqon doontaa dhammaadka qarnigan wax ka yar laba boqol iyo toddoba milyan taas oo ah qeyb ka mid ah markii saddex loo qeybiya dadka hadda jooga marka laga fiiriyo tirakoobyada caafimaad ee kasoo baxaya wasaaradaha caafimaadka ee wadamada yurub waana arrinkaas midka walaaca ku haya madaxda wadamadaas isagoo hadalkiisa sii wata ayuu dhanka kale leeyahay xilli dabargo-a ku socda dowladaha reer galbeedka ah uu isi soo tarayo dhalashadana ay aada u sii yaraanayso ayay wadamada loo yaqaan caalamka saddexaad ee kala ah hindiya shiinaha iyo qaar ka tirsan wadamada latiin america marti gelinayaan koror muuqda oo aan horey loo arag dadka haysta diinta islaamka ayaana ah kuwa ugu taranka badan marka loo fiiriyo dhammaanba diimaha kale ee laga haysto wadamadaas sanad kasta muslimiinta caalamka waxaa kusoo kordha ilaa siddeetan milyan oo caruur ah iyaga ayaana ah dadka ugu dhimashada yar marka laga hadlayo caabuqa korona iyo xasuuqa uu ka geystay daafaha dunida batrik jeeh ayaana qaba in haddii uu korarkooda uu sidan kusii socdo ka hor sanadka laba kun iyo kontonka ay caalamka kusoo kordhi doonaan ilaa afar bilyan oo ruux arrinkaas oo cabsida reer galbeedka ka dhigay mid xaqiiqi ah waqti dhowna ay dhammaan qaaradaha yurub ay si fudud gacantooda ugu soo dhici doonto buugga ayaa intaas ku daray in nuqsaanka ku socda reer yurub konton sano gudahood uu gaari doono meeshii ugu hoosaysay wuxuuna tusaale u soo qaatay in dadka ku dhaqan jarmalka oo hadda tiradoodu tahay siddeetan iyo laba milyan ay noqon doonaan konton iyo sagaal milyan kuwaasoo inta badan dadkeeda ay ka wan yihiin lixdan iyo shan sano da-daas oo haddii ay gaaraan aysan awoodi doonin inay naftooda wax u qabsadaan iskaba daayay inay u istaagaan difaaca jiritaankooda sidoo kale ingiriiska ayuu tilmaamay in hoos u dhac uu ku socdo dadka asalka ah ee kasoo jeeda dalkan kuwaasoo lagu qiyaaso konton iyo toddoba milyan wuxuuna carabka ku adkeeyey inay gaari doonaan afartan iyo kow milyan oo qura kuwaasoo afartan boqolkiiba ay yihiin waayeelo halka isbeenna ay sheegtay in shan iyo labaatan boqolkiiba dadkeeda looga baqayo dabargo-a ku socda reer galbeedka marka la fiiriyo tirakoobyadan dabargo-a ku socda reer galbeedka waa mid iska cad balse su-aasha la isweydiinaya ayaa ah maxay tahay sababta keentay in dumarka ku dhaqan yurub ay la diriraan dhalmada iyo inay caruur helaan qoraaga ayaana su-aashan jawaabteeda kusoo koobay daryeel la-aanta qoyska iyo hoobashada akhlaaqda ay keentay arrintan in wax laga qabtaana aysan ahayn arrin sahlan oo la sugayo waqtiyada soo socda mar uu ka hadlayay arrintan ayuu yidhi jawaabta ay dad badani baarayaan waxay ku hoos jirtaa natiijada sababtay dabargo-aan dadkii asalka ahaa taasoo keentay inay bioloji ahaan u dhintaan sababtoo ah waxaa burburay dhammaanba qiyamkii asaasiga ahaa ee mujtamaca taasoo ah in la yeelo aqal waana haadaanta lagu tuuray dhammaanba akhlaaqdii diimeed ee xuduudda u yeeli jirtay galmada sharci darrada ah xilli dhanka kale qawaaniinta cusub ee la dejiyey ay fasaxayaan in doob ardaal ah loo bilcaamiyo ardaal kale ama gabar gashaanti ah loo guuriyo gabar kale dhammaan arrimahan oo kaalin ka geystay dabargo-a ku socda dadka gaalada ah sanad kasta waxaa si aad ah usii kordha caruurta la iska soo ridaya ee dalka maraykanka tirakoobyadii ugu dambeeyey ayaana sheegaya in sanad kasta horey loo soo daadin jiray ilaa lix kun oo caruur ah wixii ka dambeeyey sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii iyadoo markii dambena ay tiradu gaartay ilaa lix boqol oo kun oo caruur ah in la iska soo rido dhammaadkii sanadka kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii koongareeska maraykanka ayaa meelmariyey qaraar xaq u siinaya haweenayda inay iska soo tuurto carruurta haddii aysan u baahnayn ama uu khilaaf soo kala dhex galo lamaanaha toban sano kadib qaraarkan ayaana la sheegayaa in tirada carruurta ee la soo ridaya ay dhaaftay hal dhibic shan milyan oo cunug sannad walba dhanka kale carruurta weclada ah ee aan lahayn aabe ayaa gaaray heerkii ugu sarraysay shan iyo labaatan boqolkiiba carruurta ameerikaanka ah ayaana la sheegay inay ku dhasheen galmo aan ku dhisnayn xitaa guurka beenta ah ee lasoo dhoodhoobay waxaana warbixin dhowaan la faafiyey lagu sheegay in saddex meelood carruurta ku dhaqan dalka maraykanka aysan kulansan labadooda waalid sababa la xiriira waxa ay ugu yeeraan xurriyadda qoyska iyo tumashada aan xadka lahayn arrinkaas oo tilmaamaya khatarta ay wajaha ayaan dadka reer galbeedka ah dhalinyarada isdaldalaya ee dalka maraykanka ayaa gaaray saddex jibaar halkii ay joogeen sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdanka kuwa u bahaloobay isticmaalka maandooriyahana waxa ay ka tallaabeen siddeed milyan iyo ka badan marka laga hadlayo maraykanka oo qura xilli ay siddeetan boqolkiiba hoos u dhacday gabdhaha iyo wiilasha rabaguurka ama inay yagleelaan qoys iyaga u gaar ah qoraaga ayaa qoraalkiisa kusoo gabagabaynaya tani waa tirakoobyadii aan ku samaynay mujtamacyada sii hoobanaya ee reer galbeedka iyo xadaaradooda oo sii dhimanaysa suurtagalna ma ahan in waddan kulansaday hoobashada akhlaaqda iyo dabargo-a dadkiisa uu xur noqdo ama ka tallaaba caqabadaha noocan ah dalalka islaamka ah ayuuna ku ammaanay inay xagga dhaqanka iyo diintaba kaga habboon yihiin dalkiisa iyo waddamada la midka ah tani waa warbixin kooban oo ka hadlaysa qodobada ugu muhiimsan ee uu xoogga saarayo buugga loogu magacdaray dabargo-a reer galbeedka waana ififaalo muujinaya sida dhulkan uu alle u dhaxalsiinayo kuwa isaga rumeeyey kagana baabi'in doona dadka cibaadada allah wax la wadaajinaya ama diidan waxdaaniyadiisa waxay kaloo tani digniin adag u diraysaa muslimiinta caalamka ee ay madaxdoodu ku hogaaminayaan in lagu daydo tusaale iyo qudwana laga dhigto maraykanka iyo reer galbeedka taasoo haddii ay dhacdo shakila-aan noqonaysa in ummaduhu dabargo-ayaan nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa horay u sheegay in qoom haddii ay faaxishada ku faafto uu alle ku imtixaani doono cudurro adag taasoo keenaysa inay dabar go-aan oo ay dhammaadaan
المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa mu'asasada alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dhowaan baahaysay xilqada tobanaad ee taxanaha saa'a maa yaxkumuun kaas oo lagu falanqeeyo dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka warbixin ku aadan zikriye cumar ayaa soo jeedinaya xalqada tobnaad ee silsiladda sa'a maa yaxkumuun waxa ay si faahfaahsan uga hadashay waxa loogu yeero xeerka galmada iyo kufsiga oo ah barnaamij ay keeneen reer galbeedka kuna doonayaan in lagu fasahaadiyo bulshada gaar ahaan haweenka waa xeer xildhibaanada qaar ay ka qeeliyeen sida laga dheehanayo muuqaalka kani waa maxamed cumar dalxa oo ka mid ah baarlamaanka halkan waxaa ku qoran oo ajando noo ah mashruuca dembiyada galmada cinwaankaanayna ka bilaabanaysaa dooda galmadu way micno badan tahay way wejiyo badan tahay caalamka maanta aan ku sugannahayne wax badan oo qaabdaran baa ka jiro nin nin aroosa naag naag aroosta balaayo balaayo kale isu tagta qashin iyo quran baa ka buuxa laakiin xildhibaano kale ayaa taageersan sinada galmada waxaad leedihi waa wax qaldan sektoor lacaada u haysataa soo maa sidai u fiicnayd bay u turjumeen dadkaani haddii galmada laga cararayo dee waxya ereya ka soo xun baa jiraba hataa oo dhigato marka anigu waxaan dhihi lahaa galmadu wax iyadoo sharci darra iyo iyadoo sharciga labada waa jira waa wax caadi oo la yaqaano marka in dadka lagu mashquuliyo ma ahana waa lagu wareero
marka ay xildhibaanadan sidaa leeyihiin waxa ay cugsanayaan qaanuunka xalaalka ka dhigaya sinada wuxuu qaanuunkan si cad u odhanayaa qofka wuxuu aqbali karaa galmada haddii uu oggolaado si ikhtiyaari ah ama uu leeyahay xorriyad iyo karaan uu wax ku oggolaado taas oo micnaheedu tahay xalaalaynta sinada uu allah xarrimay si toos ahna u burinaysa qowlka allah ee ah
innahu kaana faaxishatan wasa'a sabiila sheekh xuseen cali fiidow oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka soo muuqday filimka ayaa ka hadlaya xukunka sharciga ah ee la dhinactantay tillaabada dowladda federaalka ee ku xalaalaysay sinada annagoo soo qaadanayna allah subxaana wa tacaala aayaadkiisa aayad ka mid a allah wuxuu leeyahay inama nasiicu ziyaadatn fi lkufri yudalu bihi aladiina kafaruu yuxilluunahu caaman wayuxarimuunahu caaman liyuwaadicuu ciddata maa xarama allah fayuxiluu maa xarama allahu zuyina lahum suu'u acmaalihim wallahu laa yahdi alqowma alkaafiriin allah subxaana wa tacaala aayaddaas wuxuu noogu caddaynayaa in qofkii xaaraantinimaysa waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu xalaaleeyey ama xalaalaysa waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu xarimay inuu gaal yahay filimkan dukumentariga ah ayaa waxaa lagu soo bandhigay xeerkan iyo anshaxxumada laga dhaxlay haweenka baarlamaanka ku jira ee ka yimid waddamada reer galbeedka waxa ay aad ugu jeesjeesayaan diinta islaamka waxa ay beeninayaan ayado qur'aan ah iyo axaadiis ka sugnaatay nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam sidoo kale wuxuu dukumentarigan soo qaatay muuqaallo muujinayo juhdiga ballaaran ee shisheeyaha ay ku bixinayaan fasaadinta haweenka allaha u naxariistee sheykh maxamed irshaad oo ka mid ah culammada soomaaliyeed ayaa ka waramayo yoolka shisheeyaha ee ku aadan dumarka
brotokolaadka sohyuunka kiisa koow iyo tobanaad waxaa ku qoran gabadha muslimadda ah diinteeda ha laga xoreeyo waxay yidhaahdeen diinta islaamku haddii gabadhu ay haysato daa'iman dadka la tarbiyaynaya wuxuu ka yimaadaa asalkiisii saldhiggiisa yahuudaana rumaysantaa gabadhuu ka yimaadaa bay yidhahdeen ilmaha gabadha yahuudiyaddaha ay dhasho cid kastaa ha guursatay waa yahuud weeye ayaga qaacidadooda ninka yahuudigaa ilmahu gabarh kale ka dhalaana yahuud buuxda maaha kolka waxay yidhaahdeen hooyada weeye waxa qofka wax tara ama dagaalama qofka gacanta ka soo saaraahay waa hooyada weeye sidaa darteeda ummadda muslimiinta haddaynu rabno inaannu dullayno waa inaan hooyooyinka gabdhahaas muslimiinta ka saarnaa diintooda islaamka inaan ka saarno akhlaaqada ka dilino maamulka somalilan oo dhaqan geliyey xeerka galmada iyo kufsiga ayaa isna lagu soo bandhigayaa dukumentariga iyadoo sheekh dirir oo ka mid ah wadaadada hargeyso uu sheegayo qodobo badan oo tusinayo diinka baxa xeerkan intaa waxaa dheer in dhammaan foolxumooyinka xeerkan galmada iyo kuwa u doodayo uu dukumentariga muqaabil uga dhigayo culummo dhowr ah oo si sharci ah ugu jawaabayo iyo odayaasha dhaqanka nabadoon maxamed axmed guuleed oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed wuxuu si xeel dheer ula hadlay haweenka soomaaliyeed ee la doonayo in la fasaadiyo iyo guud ahaan bulshada gabdhaha waxaan u sheegaynaa haddii maaragtay ay rumaystaan shareecada islaamku maaragtay gabdhaha way dulmiso xaquuq uma ogola maaragtay arrin khatarahoo lagu caasiyoobayo weeye ilaahay ummaddan addoommadan asagaa samaystay gabdhaha xaquuq baay ayay gabdhaha xaquuqdooda waa la sheegay kitaabkaasaa sheegay cidina kama dafiri karto cidina uma diidi karto ilaahay marka ma ilaahay baa maaragtay gabdhihii xaquuqdoodii dafiray oo dulmiyey gaaladuna waa u maaragtay u nasteexaynaysaa oo cadaalad bay u falaysaa hadda arrintaasi sax maahan ha laga fiirsado oo gabdhuhu gaar ahaan ha ka fiirsadeen sheekh xasan yacquub cali oo ka soo muuqday filimka wuxuu ka hadlayaa doorka haweenka iyo sida ay diintu u karaamaysay waxa uu tusaale ahaan u soo qaatay duulaanno ay muslimiinta u qaadeen cirdi gabar muslimad ah darteed waxaana ka mid ahaa weerar nafurnimo ah oo lagu laayay etoobiyaan badan oo ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilliyadii ay xabashidu haysatay xamar sidoo kale sheekh mahad warsame oo ka hadlay doorka haweeneyda muslimadda ah iyo xaqa waasica ah ee diintu siisay ayaa waxa uu yidhi alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir allah subxaanahu wa tacaala waa midka bini aadamka uumay uguna naxariista badan uguna aqoonta badan ragga iyo dumarku waxay ku hagaagi lahaayeen isaga ayaa nooga xoogaalsan xuquuqda dumarka midda ragga midda carruurta dhammaantood alle subxaanahu wa tacaala ayaa noo caddeeyey noona jideeyey suurad dhammaystiran ayuu alle ugu magac daray dumarka suuratu nisaa sidoo kale suuratu mujaadala suuratu taxriim suuratu talaaq iyo qaybo badan oo ka mida aayadaha qur-aanka sababta loo soo dejiyey waxay tahay xuquuqda dumarka in la ilaaliyo waa goormee waa kun iyo afar boqoloo sano ka hor xilli reer yurub gabdhaha u kala dhexli jireen sida xoolaha kale ayaa diintanada islaamku dumarka karaamaysay mana u baahnin maanta ururo ay gaalo soo abaabushay bulshada soomaaliyeed ayaa waxaa laga dareemayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay inay aad u daneynayeen filimaanta alkataa'ib gaar ahaan xalaqaadka saa ama yaxkumuun waxaana maalmo ka hor arrintan aad uga cawday dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinteeda
ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
جدا جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون